magacayda daljir waa salaamayaa iyo maamul maamulkeedaba aha
dadka dhammaan waxaan salaamayaa ummadda reer ummadda islaamka meera joogaan waxaan leeyahay kulli iid wanaagsan dhammaanteed kulli caam wa antum bikhayr baan leeyahay dhammaan gaar ahaan ummadda reer puntland ummadda soomaaliyeed ummadda reer puntland ummadda gobolka bari degmada boosaaso waxaan leeyahay iid wanaagsan haddii ilaahay idmo mhm
waxaan kaloo leenahay xagga amniga waxaan rabnaa dhammaan ummadda reer puntland inay amnigooda ka shaqeeyaan gaar ahaana degmada boosaaso iyo gobolka bari waxaanu soo jeedinaynaa haddii alla idmo oo ummadda faraynaa dhammaan in laga fogaado waxyaalaha dhibaatada u keenaya ummadda iyo nabadgelyadeedaba iyo dadka bajinaya sida bahalahan la yidhahdo baabuurta beertolka wata bahalahan la yidhaahdo dheemishka bahashaan la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa baarmudda xuntaao maaragtay dadka lagu qarxinayo dhagagax ka tiraahda ilmaha caafimaadkooda iyo dadka iyo amniga intaba dhibaato weyn bay ku hayaan rashka waxyaalahaas oo dhan waxaan rabaa in la iska ilaaliyo waa tahay marta ma garata waa tahay marka e, ma jirtaa wax go-aan oo aada horey aada uga soo saarteen oo lagu mamnuucayo in e, dekadaha iyo ay ka soo degaan maadaama e, dowladda iyadoo ay gacanta ku hayso meelihii magaalada laga soo gelay iyo guud ahaan puntland
de horta waxa wax badan oo waxaa jira dalka dhib ku haya misna wadanka yimaada ama luga ku yimaadeen ama dekada kasoo degeen ama diyaaradka ku yimaadeen annaguna hadda si sharci ah gooni ah uma mamnuuci karno laakiin inaanu dawladda ka codsano dawladdeeda sharafta le iyo madaxdeeda naga sarreysa waxaanu ka codsanaynaa waxyaalaha aan dadka dibindaabyada maahane aan dani ugu jirin oo ka jidha wadanka in laga mamnuuca waxaa iyo ganacsatadana waxaanu leenahay waxaanaynu ka codsanaynaa ilaahay wixii ini siiyey hantida uu ini siiyey inaynaan ka qaadano xaaraan iyo dhibaato iyo dembi iyo mukar aynaa kuwa haysan ee aad xasanaad waxaad ka heshaan aad ka gadataan umadiina dawladdana waxaanu ka codsanaynaa inay kusoo rogto annagu laakiin inta naga qusayso amniga waxaanu leenahay arrintaa ha laga taxadaro waa qabanaynaa ciddii aan ku aragna ciyaalkii wata waa xiraynaa meheradii aan ugu ku aragno waa qabanaynaa hadeerba waa uga digaynaa hadhow yaan la oranin dan baana laga leeyay ujeedaana laga leeyay magaalada kama arki kuma arki karno wax qarxayo ka dhexdhexaya gudaheeda haddii ilaahay idmo waa gartay laakiin waxaa sheegtay in dowladda aada arrintan aada u gudbinaysaan e, haddana e, waxaa sheegtay inaan la isticmaali karin marka e, soo ma noqonayso adigu laftigaaga in dowladdii e, arrintan go-aan mideysan inaysanba ka qaadan
maya waa kala duwan tahay waa kala duwan tahay agaasima waxay u kala duwan tahay midna waa isticmaalka magaalada laga isticmaalayay midda dawladda aan ka raadinaynaana waa joojinta soo degitaankeeda
waa gartay marka marka anigu go-aan ma oran karo dawladda dhan ma oran karo waxa ma- ma soo degi karaan go-aan ah ma qaadan karo laakiin hadda midda naga qusaysa waxa weye waa midda amniga oo haddii ilaahay idmo oo berri iid noqoto iyo beri dambe inta go-aankaasi imaanayo waxaan doonaynaa inaysan eh, magaalada aysan eh, lagu waxaynin waa tahay marka tallaabada aad ka qaadaysaan maxay tahay marka dadka ganacsanaya ama caruurta isticmaalaya oo kale
dadka isticmaalaya caruurtana waa xiraynaa waa qabanaynaa haddii alla idmo waalidiinta haddeer waxaanu leenahay hawgelinina lacagtiinana hagelinina dadka ka ganacsanayo meheradahana haddaanu ku aragno waa raadinayna ayagana waa qabanaynaa dadka meheradaha haysta intaa waa intaa inta kale haddii ilaahay idmo iidda intaa la gelayo iidda inta iiddu tahay hadday caawa iid noo noqoto ilaahay idmo waxaanu faraynaa dadweynaha inay inta qaataan meesha ugu dhowna ay ku tukadaan baabuurtoodana ay dhigtaan meesha guryahooda ay uga soo tagaan ama baakimo gooni oo loo calaamadin doona ay dhigtaan baabuur magaalada soconaya ma ogolaan doona haddii ilaahay idmo saacadaha iiddu ay iiddu socoto baabuurkii socda oo wata dhib baa soo gaari doonta haddii uusan ka taxadarin qofka wata hadda dadka u sheegi mayno waa oran mayno amnigooda khalkhalin mayno laakiin sababo jira awgeed baabuur walba meeshasa in la dhigaan rabnaa waagu intuu ka barya inta iidaasi dhammaanaysa haddii aan la idmo inta waagu ka baryayo waa gartay marka dhinaca kale waxaa jira eh, howlgallo haddii jira ciidamadu qaadaan oo dhinaca amniga ah Eh, bal howlgalladii ugu dambeeyey maxaad xooga naga siin kartaa hawlgalladu mar walba ciidanka hawlgalkiisa waa joogto shaqada daruurigaabay kamid tahay oo qofku subaxi usoo shaqatago sida dadku meheradiisa ugu soo shaqata annaga meheradayadii weeye annaga iyo dadweynaha iyaguba inaanu amniga iyaga ka shaqaysano aad baana ugu mahad celinaya dadweynaha oo hadda usoo bislaaday inay amnigooda ka shaqeeyaan eh, wixii ay ka shaqeeyaanna ay soo wargeliyaan hay-adaha amniga hay-adaha amnigu waxay ka shaqaynayaan waa dantiina waa waa waa sharaftiina waa cirdigiina waa jiritaankiina haba yaraatee wax kale oo jiraa ma jiraan cid xumaan ka shaqaynaysana ma jidho oo dantiina aan ahayn ciddii xumaan ayagu ku dadha waa waajibaad waa laga qaadaya inay soo daco lakin waxaan rabnaa dadku inay nala shaqeeyaan sharaftooda iyo amnigooda iyo dantoodana ay ka shaqaystaan cadowgu ciidanka iyo dadka dadweynaha ma kala jecla mid walba waa isugu mid qof kastoo bini aadama naftiisay kasoo horjeedaan oo nool